sahre ciidlaay waa run weeye oo ruushka dhaqaalihiisii sanadkii dhoweed kor buu u kacay runtii laba kun iyo labaatan saddexdii wuxuu kacay saddex dhibic lix sanadkan soo aan ku jirana waxaa laga yaabaa inuu kaco laba dhibic lix oo i m fta ayaa arrintaas soo saartay taasi aad bay uga duwan tahay laba kun iyo labaiyo labaatankii dhaqaalahoodu sidii u ahaa oo uu hoos u dhacay hal dhibic laba boqolkiiba micnihii eberka ka hoos maray hal dhibic laba waxaase aad u sii la yaable waxa weeyaan lagama filaynin inay halkaa gaadhaan sababtana waxa weeyaan cunaqabatayn xoog leh ayaa saaran oo runtii loo saaray dee markii laba kun iyo labaiyo labaatankii bishii febraayo ruushka uu weeraray wadankaa la yidhahda ukraine wuxuuse soo bilaabantay runtii cunaqabatayntu laba kun iyo afar iyo tobankii markii uu ruushku qarameeyey ee uu la wareegay jasiiradda la yidhaahdo krimiya ilaa markaa laga soo bilaabo ilaa hadda marka laysku daro kun iyo lix boqol oo maganaysa cunaqabatayn ayaa wadankaasi la saaray oo ay ku jirto badroolka inaan la siinin magaranaysaa bangiyadooda la xidhiidhin inaan lagu wareejin teknolojiya lagu wareejinin shakhsiyaad badan oo la saaray magaranaysaa cunaqabatayn hay-ado badan oo cunaqabatayn la saaray inshuranska xataa loo diiday caymiska xataa loo diiday markibyada qaadi lahaa bucshiradooda waxaasoo dhan marka laysku daro lama filayno runtii inuu halkaa gaadho waan gartay brofesor xuseen marka maxaa lagu sababayn karaa xagee buu ka yimi kororkaasi dhaqaale ee ruushka maadaama sidaasi aad soo sheegtay cunaqabateynahaasi iyo go-doomintaasi la geliyey saddex arrimood ayaan runtii u saamaynayaa midi waxa weeyaan lacagtii ay ku waayeen dhinaca badroolka oo waxoogaa dee badroolka waxbay waayeen oo sanadkii inadhaafoo kale boqol kiiba labaatan iyo shan ayuu dakhligii kasoo gelayay badroolku oo hoosuu dhacay oo boqol milyan baa bilyan baa kasoo galay awalna waxa kasoo geli jiray ilaa boqol iyo soddon iyo saddex bilyan ayaa kasoo geli jiray marka waxa lacagtaas afar iyo labaatanka hoosu dhacay waxaa bedelay dahab baa bedelay oo dahabka cunaqabatada si ay uma xoog weyneyn marka meelo badan buu soo gaaray oo la kala iibsadaa maraykan ruushkuna waa waddanka labaad ee wax soo saarka dahabka ugu badan oo waxaa ka horreeya keliya waddankaa shiinaha oo saddex boqol iyo toddobaatan iyo shan tan soo saara ruushkuna wuxuu soo saaraa saddex boqol iyo labaatan iyo shan tan ayuu soo saaraa markaa bangigiisa ayaa ka iibsan jiray bangigoogu markaa lacag badan oo waxay haystaan kayd badan oo dahaba ayay haystaan taas ayaa iyaduna sii keentay waxaa kaloo sii caawiyey waddamadii indiya iyo shiinaha iyo turkiga iyo iraan iyo u a e oo usoo gurmaday oo ka iibsaday batroolka gaar ahaan indiya boqol kiiba afartan iyagaa iibsaday indiya chinana boqol kiiba konton ayay iibsadeen marka runtii waddamadaas ayaa badbaadiyey laakiin iyaguna waxay sameeyeen sicirbararka saaha ka dhacee waxay yidhaahdeen lacag badan bay geliyeen warshadihii gaar ahaan hubka si ay loo soo saaro hubka shaqaalo badan bay sameeyeen lacag badan oo cayd ah ayay u magaranaysaa qoreen dadkii waxaa nu sicir bararkii uu cirkaa galo oo halka inagu aan ka cabanaynay boqolkiiba sideed markii ugu badnaa iyaga labiyo toban buu gaadhay iminka oo inaga north america oo kale boqolkiiba saddex uu ka hooseeyo iyaga weliba boqolkiiba toddoba dhibic afar weeyi wuxuu isku dayey bangigooga dhexe inuu balmagaranaysaa dulsaarka kor u qaado oo lix iyo toban buu gaadhsiiyey si uu arrintaa u kontaroolo way kari waayeen inaguna waxaan ka cabanaynay boqolkiiba shan baan ka cabanay boqolkiiba lix iyo toban ay gaadheen marka maan la odhan karin kororkaasi maaha mid la ysku halayn karo ama koboc dhaqaale oo cagaada ku taagan waxa weliba si la yaab le sahraay runtii dhaqaale miisaaman ma aha oo dhaqaalahaasi waxaanu ku miisaanayn warshadaha wax la geliya waa kuwii dowladda ama dowladda ku xidhnaa baacmusharigii waa kaas boqolkiiba lix iyo toban lagaga dhigay waxay ku kala iibsan lahaayeen sidaa darteed dadkii caadiga ahaa ee kambaniyada caadiga ahaa baacmushari badan ma soo saaraan marka dad badna waxay rumaysan yihiin inaanu waxaani wax soconaya aanu ahayn laakiin ruushku wuxuu rumaysan yahay ina arrintaasu soconay sababtuna waxa weeyaan wuxuu ku talagelayaa mucaawinada uga imanaysa wadamada la odhan jiray briks waan gartay brofesor xuseen markaa haddaynu sharaxaad kooban ka siina dadkeena dhegaysanaya midowga ama iskaashatada dhaqaale ee briks la magac baxday sharaxaad kooban haddaad naga siiso barikiskii iminka wuu socdaa oo dee markii hore wuxuu ku bilaabmay shan waddan oo ahaa brazil rusia india china iyo south africa ku bilaabmay hadda wuxuu sii marayaa sagaal buu sii maraya waxaa ku soo biiray afar kale ayaa ku soo biiray oo bishii january kowdeeda lagu soo daray oo ka mid ahay egypt iyo etoobiya iyo iran iyo u a e oo maganaysa marka marka intooda laysku daro boqolkiiba konton ayay ku dhow yihiin populationka ama magaranaysaa tirada dadka adduunka ayay ku dhow yihiin boqolkiiba dhowr iyo soddonna soddomeeyana dhaqaalaha adduunka ayay maamulaan oo dee shiinahoo kale waa dhaqaalaha labaad ee adduunka ugu weyn weeye marka arrintaasay ku xisaabtamayaan wuxuu weliba sanadkan waxaa la wareegayaa madaxtinimada wadamada waxaa loo wareegaya ruushka markii hore south africa ahayd waxayna doonayaan inay wadamada africa iyo asia iyo latin america ay ilaa soddon wadan oo kale ka casuumaan isla markaana bal isku dayaan inay dhinaca siyaasadda dhinaca dhaqaalaha iyo dhaqanka iyo nabadgelyadaba ay ka midoobeen iska kaashadaan wadamadaasi